Deegaanka qaamqaam oo dhaca waqooyiga magaalada Kismaayo ayaa dadka degan waxay intooda badan noloshoodu ku tiirsan tahay wax soo saarka beeraha iyagoona tabcada dalagyo kala duwan kuwaas oo ay u soo iibgeeyaan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Beeraleyda deegaanka qaamqaam ayaa xilligani waxaa u soo go'ay dalagyada khudaarta noocyadooda kala duwan sida yaanyada, mooska, qaraha, batiiqa, cambaha iyo dalagyo kale oo ay u soo iibgeeyaan suuqyada Kismaayo. Qaar ka mid ah beeraleyda iyo dadka ka shaqeeya khudaarta ayaa ka warbixiyay dalagyada sanadkan soo go'ay iyo halka uu marayo iibkoodu, iyagoona bulshada reer Jubbaland gaar ahaan kuwa ku jira kaamka barakacayaasha ugu baaqay in ay wax tabcadaan si ay u noolaadaan.
gemiga khudaara daldalnaa khudaarta gediya salay keeno kismaayo geynaa maasha allah nabadii nimcaha haysanaaxamdulilayn ayuu nooc khudaaraad ayuu nooc wixii dalka ka baxa waa waa la geeya kismaayo maasha allah xilliga raqiiska waa alxamdulilah nimcada ilaahay ramadaanka waa noo nimcey maasha allah alxamdulilah barwaaqo ilaahay waana siiyey waa xamaalinayna waxaan geynaa maalinayna nabadii nimcaba ilaahay waana siiyey inay ilaahay ku xamdiyaan oo dadaalaan insha allah ninkastaba sidkiisa waa helaa insha allah waa anisalaaman ini soo dhaweynayna bahda idaacadda maasha allah alxamdulilah nabadii nimcaba waa haysanaa waay kule daqadan ujeedaa waxay qabato maadaama laamiga uu naga xiran yahay gabar walaan wadana xoogla wax shaqi laamiga shaqa jirnay kushaqa kasoo qaadi jirnay ilaa haddeer halkan aan kusoo feelnaa baawar gidaa soomaaliya gidaas ay taagan yihiin halkan aan soo shaqa tagnaa halkan waxaan kasii qadnaa dadka beerleyda marka waxaa sida ugu badan ay tahay marka waxaa waaye macmalkan dadka caada u meesha ugu badan yihiin baahdadan u baahanay marka ay tahay jubbaland in halkan noogu soo taageerto siday macnaha ay beerahan ay tacabkooda iyo waddooyinka nooga hagaajin lahayd intaas ayaan ka codsanayna waxaa afarin oo u diri lahaa dadka kaaminka ay ku xariisan yihiin hayadaha ay sugino beeraha u dhow maqaami ay warkeeda inay fashtaan sida sida dadka oo kadalka ay soo gudbisanayaan oo kale inay shaqaystaan iyo waxay wax ay kusoo kordhiyaan magaalada jubbaland ay si fiican ay shaqadooda usii wataan intaas ayaan dadka u sheega u baaqaya dalagyada kala duwan ee ka soo go'a beeraha deegaanka qaamqaam oo saaran jiinka webiga ah ayaa laga soo gudbiyaa deked macmala oo halkaasi ku taala si ay u soo gaarsiiyaan magaalada Kismaayo.